habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee afka soomlaanta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axaad ah bisha sebteembarna waa toddobaiyoabaatan sanadka laba kun shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddan waxaa wada jir u soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a golaha wakiilada somalilan oo sheegay inay xal ka gaadheen murankii dhowaan gacanka hadalka ka dhexdheliyey baarlamaanka waxaan garanay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu mudane baashan maxamed faarax inaan dhacdo meel ka dhacday shakhsiyan labadayadu marka hore iska heshiino iska saamaxno golahooda isa saamaxo raaligelinna aanu ka siino golaha
dhinaca kalena waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan koox fannaaniin ah oo lagu xiray magaalada hargeysa afar xubnood oo kooxda xiddigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumaddu xidhay waxaa ka mid a maxamed ciro cabdiraxmaan oday xamdi kuweyn iyo nimcaan hilaac ilaa hadda xukuumaddu amba ciddii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xidhay laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay muqdisho tegeen oo ay muqdisho show ku qabteen oo ay ka soo heeseen falcaynkaasaa loo xidhay waxaa kalood dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ilaahayda baaqiga ah baa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryada kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
dowladda soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo colaadda dhowaan ka dhacday deegaano ay ka mid yihiin qoriley magacley iyo weliba dhulka hawdka ee ka tirsan gobollada mudug iyo sool ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay uguna baaqay beelaha dagaalamay inay joojiyaan colaadda islamarkaana ay ka shaqeeyaan sida uu hadalka u dhigay sidii nabad loo dhex dhigi lahaa dadka walaalo ah ee deegaanadaas ku wada dhaqan waxa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu ka xun yahay dagaalada ka dhacay qorile iyo magacley waxaana ugu baaqay dhinacyada uu dagaalku dhex maray inay si shuruud la-aan ah u joojiyaan dagaaladaasi dad gaaraya ilaa shan iyo toban qof ayaa ku dhintay dagaalada dhowaan ka dhacay deegaanka qoriley iyo deegaanada ku xeeran
baadaraga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis ayaa maanta la filayaa in uu soo gabagabeeyo booqashada uu ku joogo maraykanka isaga oo maantaoo axada booqanaya xabsiga ku yaala magaalada filadelfiya ee gobolka pennsylvania isagoo sidoo kalena kula hadli doona bartamaha magaaladaasi bob francis ayaa xabsiga layidhaahdo caran from hall correctional facility kula kulmaya kula kulmaya boqol maxbuus isagoo dadkana ugu yeeri doona in la caawiyo dadka maxaabiista ah kuwa saboolka ah muhaajiriinta iyo dadka la iloobay bob francis ayaa kumanaan kun oo qof kula kulmi doona benjamin franklin backway ee magaalada filadelfiya bob francis ayaa horey booqasho ugu soo maray magaalada tan washington oo uu kula kulmay madaxweyne obama sidoo kalena tegay magaalada new york halkaas oo khudbadda ka jeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay
dowladda iiraan ayaa dalka boqortooyada sacuudiga ka dalbatay inay raaligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada baarakeysan ee maka oo ay ku dhinteen toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal qof kuna dhaawacmeen in ka badan sagaal boqol oo kale oo xujeeya intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka hogaamiyaha dhinaca diinta ee dalka iiraan ayatullah cali khumeyni oo maanta oo xada hadlaya ayaa sheegay inay sacuudiga looga baahan yahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay magaalada maka islamarkaana uu raaligelin ka siiyo muslimiinta adduunka ee uu dhibku soo gaaray dowladda iiraan ayaa ku goodisay inay tallaabo dhinaca sharciga waafaqsan la tiigsan doonto sacuudiga gudashada xajka ayaa shalay lasoo gabagab ayaa maanta lasoo gabagabay iyadoo uusan dhicin maanta wax shil ah
saraakiisha dalka afghanistan ee dalka ee bariga ah dalkaasi ayaa maanta oo axada sheegay in maleeshiyo bahwadaag la ah ururka isis oo si wanaagsan isu soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaala xuduudda oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladdu weeraradan ayaa ka dhacay buuraleyda layidhaahda ajin ee degmada layidhaahdo nangarhaar oo xuduud la leh bakistan iyadoo dagaal halkaasina ka dhacay ay ku dhinteen shan iyo soddon ka tirsan ururka isis iyo laba ka tirsan ciidanka amniga afghanistan gudoomiyaha degmadaasi ayaa v o a u sheegay in inta badan raggaasi weerarka soo qaaday ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka ay jaarka yihiin ee bakistan dalka faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay uu weerar dhinaca cirka ka fuliyey degaamada ay maleeshiyada ururka daacish kaga sugan yihiin dalka syriya bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha faransiiska fakansuwa holland ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo la fuliyey goor hore oo saaka ah uu ahaa mid lagu weeraray mid lagu wargeliyay andhehe dowladaha kale ee ku jira isbahaysiga ee la dagaalamaya ururka daacish ama isis bilowgii bishan ayaa faransiisku uu bilaabay duulimaadyo saahan ah oo uu ku sameynayay degaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada daacis kuwaasi oo horseeday sida la sheegay weerarkan dhinaca cirka ee maanta la fuliyey tan iyo wixii maanta ka horreeyey ayaa dalka faransiisku dadaalka lagula jiro dagaalka lagula jiro daacish waxa uu ku koobnaa inuu kaga qayb qaato dhinaca sahanka balse hadda waxa uu bilaabay inuu weeraro toos ah uu ku qaado saldhigyada maleeshiyada daacish ay ku leeyihiin wadamada siiriya iyo ciraaq
si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan shirguddoonka golaha wakiilada ee somalilan ayaa saaka soo aftiray khilaaf adag oo muddooyinkan ka dhex xaloosnaa islamarkaana keenay in gacanka hadal uu dhex maro gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad baashe maxamed faarax iyagoo saakana golaha ku wargeliyey in ay dhexdooda iscafiyeen islamarkaana golaha hortiisa isku gacan qaaday wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo fadhigaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya
jawigani waa mid ka duwan xaaladdii uu golahani ku jiray fadhiyadii hore mudanayaasha ayaa sacab iyo sawaxan isla oogsaday kadib markii shirguddoonku ay ku wargeliyeen inay iyagu dhexdooda soo afjareen kana heshiiyeen khilaafkii dhex yaalay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro oo isagu horreynba hadlay ayaa sheegay inay isla garteen inay shakhsiyan uga heshiiyeen khilaafkaasi markii aanu aragnay dareenka mudanayaasha golaha wakiilada ee dhacdadii ka dhacday halkan labaiyo tobankii sebtembar oo ahaa inay aada uga xun yihiin markaanu aragnay dareenka shacbigayna soo doortay ee isla dhacdadaas markaan garowsannay inaanu nahay mas-uuliyiin qaranka oo haya xilal markaan garowsaday inaan ahay odaygii golaha markaan garowsannay in aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad aanu muddo dheer si guddoon wada ahayn saaxiibna ahayn waxaan garannay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu mudane baashan maxamed faarax inaanu dhacdadani ka dhacday shakhsiyan labadayadu marka hore ka heshiino iska saamaxno golahooda isa saamaxo raaligelinna aanu ka siino golaha iyo shacbiga markaa waxaa jecel hortiina inaanu isku gacan qaadno dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaa isaguna si taasi la mid ah mudanayaasha ku wargeliyey in wixii dhacay ay ka heshiiyeen wixii maalinta dagaalka ka dhacay siday doontaa noqoto waxaanu isla garanay inaanu raaligelin siina xildhibaanada golaha wakiilada ee aanu shirguddoonka u ahayn waxay la tabaa markii ugu horreyse shirguddoon xildhibaanada waa laga figayay laakiin shirguddoonka waa markii ugu horreysay sida la sheegay cabdiqaadir jirtaa joogao waa markii ugu horreysay dadkuna waa bini-aadamka waa isqabtaa laakiin waxaa ka fiican in wax walba laga heshiiyo sidaa gudoomiyuu yimid shacabka somalilan iyagana raaligelin baanu siinayna xildhibaan noo haynay inaan annagu dee ugu horreyno maaha in xildhibaanadu inay dhexdeeda iska dilaan bay laakiin shirgudoonku inuu dhacdada dhacdada ugu horreysay aada iyo aadna waxaan uga xunnahay waxaa weeye in shacabka somalilan iyagoona daawanaya waxay ficneen maxafiisyada isla tagno laakiin ceebta waxay ahayd golaha waxay markaa maxafiiska joogay inay dhacdadana dhacdo waa noo qarsoonaan lahay laakiin meel walba banaanka waa laga daawanayay markaa waxaanu baranay inaan ciidin dhexdhexaadin muddo badan baanu wada shaqaynayna waa toban sano waxyaabo badanna waa soo wada maray iyadoo aanu dhexdhexaadin inaanu annagu
marxaladdaasi oo ahayd mid ka gedisan xaaladdii dhex taallay golaha maalmahan ayaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada doctor cali yuusuf oo isaguna hadalla ducaya waana isugu jira golaha ka jeediyey xildhibaanada madasha ku sugnaa ayaa iyaguna ku hambalyeeyey xubnahan shirguddoonka khilaafka ay xalka ka gaadheen qaar ka mid a xildhibaanadan uu v o e la hadlay ayaa sheegay waayo xildhibaan ibraahim mahdi buubaag guddoomiyaha guddida joogsada ah ee golaha wakiilada somalilan waa la xiliyey khilaafkii amaba gacanka hadalkii dhex maray shirguddoonka golaha wakiilada sidaad aragta bismillahi raxmaan raxiim horta marka horeysa dee dadka binaadmiga ah waa isku dhici karaan waxba isku qaban karaan waa qaladku waa dhaca laakiin waxaa muhiim ah qaladkii dhacay ma xaliyeen ma ka heshiiyeen ma is afkarteen marka sidaa quruxda badan ee maanta ay isu gacan qaadeen isuna saamaxeen ummaddii iyo goloweynahana ay uga raaligeliyeen waa arrin annaguna aanu raalli ka nahay islamarkaana aanu aad u soo dhoweynayno muujinaysana wanaagga iyo wada shaqaynta muddada dheer ka soo dhexaysay labada xubnood guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waa hagaag xildhibaan maxamed xuseen ciise isna wuxuu ka mid yahay mudanayaasha golaha wakiilada somalilan mudane siyaad u aragtaa in heshiiskan ay iyagu iskood u sameeyeen shirguddoonka golaha wakiiladu kadib gacanka hadalka dhex maray bismi illaahi raxmaan raxiim horta marka hore kolley gacanka hadalku iyagu dhex maray marka marka hore iyagu ku koobnaa mar haddii odayaashii dee waaweynaaye marka hore iyagu qaladka sameeyay golihii ka horqirteen shacabkii raalli geliyeen golahorna waanu la qaadanay waxaan leenahay insha allah qolaaf khilaafkaasi halkaa hay nagaga dhammaado markaa saasaanu golina ku aqbalnay goluna uu la qaatay heshiiskaa galeen khilaafkan laga heshiiyey ayaa ahaa mid shirguddoonka ka dhex aloosmay labiyo tobankii bishan kadib markii ay isu maandhaafeen mooshin ku aadanaa wareejinta hamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera taasi oo gaadhsiisay shirguddoonku in gacanka hadalu dhex maro waxaana saaka guddoomiyaha golaha wakiiladu uu goloweynaha ku wargeliyey inay galeen fasax siddeed toddobaada cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america caalamka o dhan waxaad naga dhagaysanaysaan v o a somaly com isla wararkii somalilan ayaa ku jirnaaye mas-uuliyiinta amniga ee somalilan ayaa maanta xabsiga u taxaabay afar xubnood oo ka mid a kooxda fanaaniinta ee lagu magacaabo xidigaha geeska waxaana xubnahan saaka ciidamada ammaanku ay ka qabteen garoonka diyaarada ee magaalada hargeysa xilli ay kasoo laabteen magaalada muqdisho ay habeenkii ciidii bandhig faneed ku qabteen xubnaha kale ee kooxdan ee xidigaha oo shir jira qabtay xadhigaasi kadib ayaa cambaareeyey xadhigaasi guddoomiyaha kooxdan xasan dhuxulaab saalax oo wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac u waramay ayaa waxa uu ku dooday inaysan kooxdu ahayn iyagu siyaasiyiin
afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumaddu xidhay waxaa ka mid a maxamed ciro cabdiraxmaan oday xamdi kuweyn iyo nimcaan hilaac way guddoomiye maxaa loo xidhay maxay tahay sababta loo xidhay ilaa hadda xukuumaddu amba ciddii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xidhay laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay muqdisho tegeen oo ay muqdisho show ku qabteen oo ay ka soo heeseen falcaynkaasaa loo xidhay de horeba fanaaniin horaa jiray oo tegay oo muqdisho ka soo heesay dabcan deefankana waa la tagaa ma la xidhiidheen ma kala xidhiidheen dowladda ma weydiiseen sababta idinku mise weyan xadhigu maad ku warashay horta saacado ka hor baa la xidhay lamaanu xidhiidhin dowladda waxaana muhiima dastuurka qaranka somalilan qodobka shan iyo labaatanaad faqradiisa labaad ayaa dhigasa inaan qofka la xiri karin oon sifaha loo xidhayaa aanu noqon karin sifa layska xidhayoon laakiin marka lasoo eedeeyo ee dembi caddaana loo hela lagu xidhi karaa anugu ma qabo sawir photoshop lagu sameeyey darteed ayay dembi ku muteen macnaha maxaad uga jeedaa sawir photoshop lagu sameeyey
waxaa maalmaha socotay facebookyada xamdikuwiin oo kale hees ay marsal wada duubeen oo dhar buluuga xidhan tahay ayaa xidig photoshopka lagu sameeyey calankiibay huwadeen calankiibaa xidheen calankiibaa xidheen even hadaa hadday dhacda in calanka la huwado haddaan maraykan tagoon calanka maraykan dusha layga saaro macnaheedu ma maraykan ban ahaa ma qabo sidaa dhinac kale markaan kugu daro qodobka saddex iyo labaatanaad faqradiisa koowaad dastuurka somalilan ayaa dhigaya xorriyadda dhaqdhaqaaq in qofka uu mar kasta meeshuu doono tegi karo meeshuu doono tegi karo isla mar ahaantaana uu si xoro u noolaan karo maxaa hortaagan maxaa loo adeegsaday maxaa nimanka dhallinyarada ee la xidhay maanta baal qodobada sharciya ee loo adeegsaday lagu xidhay in la caddeeyaa muhiima waxyaabaha inta badan dhici jiray een, tan iyo markii somalilan ay madax banaanideeda soomaaliya dib ugula soo noqotay een, eh, siyaasiyiinta aalaaba la xidhi jiray siyaasiyiin kala duwan oo somalilan dhalash ahaan kasoo jeeda laakiinse een, soomaaliya intay tegeen xilal kasoo qabtay oo kasoo noqday Een, idinka horena waa u dhacday oo adiga iyo duxubnaad ka mid tahay baa airportka hore laydinku xidhay Een, iyada tani maanay ti un daba soconin oo inaad laftarki inaad ka taxdirtaan maanahe waa su-aal muhiima horta waxaa muhiima inaad ku xisaabtanto ood maskaxda caafimaadka qabta iyo garashada ku siiso xidigaha geeskuma fanaaniinba mise waa siyaasiyiin waa fanaaniin ganacsatada een, ururada bulshada dhakhaatiirta gurubyada caynkaasay ka mid yihiin xaq bay u leeyihin in meel kasta tegi karaan xamarna magaalooyinka la tagay ka mid tahay haddii la tagin macnaheedu ma aha amba calan baa la waday amba waa loo soo hesay een, anuma qabo inay riisan tahay sobo lagu xidhaa Een, dabcan hore xukuumaddu waxay idinku eedaysay inaad tahay shaqaale dowladeed Een, maadaamaad shaqaa dowladatiina aydan dee soomaaliya tegi karin oo aydan hawshaa geli karin Een, xubnaha xidigaha geeska ma yihiin xubnahan shaqaale dowladeed oo dowladda u qoran oo mushaar ka qaata oo xubno shaqaalaha dowladda ka mid ah Een, horta kooxda xidigaha geesku waxay ka kooban tahay afartan qof waxaa jiray een, muddo laba sano ka hor in ay dhowr qof oo aanu ka mid ahay wasaaradda warfaafinta mushaar ka qaadan jireen shaqo lahaayeen laakiin markii la ixtiraami waayey een, qofka beerwarka ku jira ee shaqaalaha ah ay noqotay awoodda wasiir inuu ka saaro ayaa keentay inaan qof xidigaha geesku maanta mushaar dowladda ka qaadan shaqaale ma aha wasiirka warfaafinta ayaa dhowrkii qofe ka qaadanayay ka gooyey markuu ka gooyey waxay u muuqataa wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta waa isku jirtaa annagu dhaqankaan hoostagnaa laakiin kama tirsanin waan madax bannaannahay maana shaqaale dowladeed shaqaale dowladeed ma nihin wasaaradda laftigeedii baanan leeyahay qofka shaqaalahii wuxuu xaq u leeyahay in la ixtiraamo een, muwaadinimadiisa wadaninimadiisa haddii laakiin ay noqoto anaa kaa gooyey waata keentay in xidigaha geesku kaga maarmaan inay shaqaale dowladeedba noqdaan waanu madax bannaanahay waanu jirnaa annagaa maxay heday is aasaasnay annagaa is howlgelinay annagaa isku tiirsan hore xadhiggan oo kale u dhacay een, ee, waa marlabaadkii imika xubno ka mid a xidigaha geeska la xidho Een, eh, ma joojinaysaan imika tusaale ahaan oo dee taageerayaasha meel walba ay joogaan ood ugu heesaysaan ma joojinaysaan mise waa lasii wadaya horta een, heese haddaan joojinno imaan joojinanaa cid kasta inanka baydhaba jooga iyo inanka booraba jooga dhegihiisu annagu waa een, heesahayagu dhegaystaa weliba waxaan soo saaranaa filmaan oo inaan fanka horumarino ayaa noo qorshaysan laakiin joojinana soo suuragal maaha ee af soomaali kale miyay nuu guurinayo miyay luuqad kale la helaya oo lagu heeso haddii iminka luuqad kale la doonayo xukuumadda doonayso ay leedahay de baal inaga badaya af soomaaligan dee luuqad kale ha keento
waa tahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waraysigaasi dhammaadayna wuxuu ahaa kii waryahayaga cabdixakiin maxamuud sheerwac uu magaalada hargeysa kula yeeshay gudoomiyaha kooxda geeska aandhehe xidigaha geeska xasan dhuxul laab saalax weli waxaad nagala socotaan voice of america waxaynu soo gaarnay wakhtigaanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariya soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac naga raali hada dhegeystayaal waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar halma hadal kuma jiro
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii wicitaanka dhegaystaha nolosha soomaalidu inta badan waxay ku tiirsan tahay dhinaca xoolaha iyo nolosha miyiga hase ahaatee xilligan waxa aqoon-yahanno badani ay ka dayrinayaan xoolihii soomaalida waxaa aad u yareeyey tiradii iyo tayadii xoolaha soomaalida isbeddelka cimilada ama roob yaraan iyo abaaro soo noqnoqday waxaa arrintaas ku lamaan iyada oo aan ilaa haatan wax isbeddela oo mug leh lagu samayn habka soomaalidu ay xoolaha u dhaqato kaas oo weli jooga habkii soo jireenka ahaa ee qarnigii ugu dambeeyey xoolaha soomaalida loo xanaanayn jiray halka dalal badan oo dunida ah oo xoolaha dhaqtaa ay u guureen habab casri ah oo tayada iyo tirada xoolahaba kor u qaada waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah cumar ismaaciil waaberi oo aqoon durugsan u leh dhinaca xoolaha marar kala duwanna cilmi baadhis ka sameeyey dhinaca dhaqashada xoolaha cumar wuxuu madax u yahay shirkadda somaali lifestock ee fadhigeedu yahay magaalada boosaaso sidoo kalena waxaa barnaamijka marti iigu ah doctor cabdideeq maxamuud yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kuliyadda xoolaha ee dugsiga sheekh oo ay gacanta ku hayaan urur goboleedka igad inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya ugu horreyn cumar ismaaciil waa beri ku soo dhowow v o e waa dhawahay walaalaad waa mahadsantaa ismaan cumar bal waxaan jeclaa soomaalidu nolosheedu xoolahay ku tiirsanayd haatanse dayro badan baa muuqata oo dhinacii xoolaha abaar badan baa saameyn ku yeelatay bal arrintaa iiga waran say saameynta abaaraha dhinaca xoolo dhaqashada soomaalida ugu yeelatay walaal ismaaciil waa mahadsan tahay marka hore arrinta runtii ay u yeelatay xoolaha soomaalida saameynta ugu yeelatay waxa weeyaan isbedel xoolaha soomaalida laguma samayn waxaan ujeedaa sanadihii xoolaha soomaalida intii soomaaliya jirtay waa la dhaqanayay marka wax isbedel oo cilmiyeysan laguma samayn oo sidii hore oo ah in xoolaha la raacdo un oo subaxdiina la foofiyo habeenkiina lasoo celiyo ayaa lagu dhaqaa marka waxaa ku dhacaya isbedelka mathalan waxaa dhacaysa in roobku iminka da-ayo hadda gugii baan joognaa hadda qaylaa dhacaysa oo abaar baa laga qaylinaya meelo badan oo ka mid ah geyiga soomaaliya oo dhan abaartaas laga qaylinayo waxaa laga yaabaa gugii hore iyo deyrtiiba roob fiican in la helay laakiin isbedel laguma samaynin oo cawskayda lama dhiganayo oo dooxooyinku markay caws fiican ay ka baxaan lama samaynayo dhaamam iyo wax biyaha lagu ceshado horumar neeska laga fekerayo oo dadka reer baadiyaha ay ka fekerayaan iyo dadka kaleeto oo dawladaha maaragtay maamulada jira ay ka fekerayaan ma jirto marka middaa ayaa waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn oo ah in isbedel ama yaraan ay xoolaha ku dhacdo doodan ah xoolaha soomaalidu sanad sanad sanad ka dambeeya way sii yaraanayaan wax ma ka jiraan arrintaa waxbaa ka jira sababtoo ah xoolaha dhulku waxaad moodaa marka la fiiriyo xoolaha yaraanteedu waxay ka imaanaysaa kow dadka horta magaalooyinka waa lagu soo badanaya oo baadiyi waa laga imaanaya labo ma jirto horumar la samaynayo oo deegaankii lagu ilaalinayo marka dhul badan ba waxaa moodaa inay nabaad guurayaan arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo runtii aad iyo aada u baahan loo burfayo ayaa waxay sabab noqonayaan in xoolu yaraadaan marka xooluhu way yaraanayaan runtii adeegsiga ama iidka xooluna wuu sii badanaya waxaad moodaa baahida loo qabana inay badanayso wax soo saarkii xooluna inay yaraanayaan dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta dhinaca xoolaha bartay isagaa magaciisa inoo sheegi doona oo ku sugan magaalada sheekh ayaan haatanna khadka telefoonka soo gelinaya soo dhowow magacaaga inaad marka hore noogu bilowdid iyo bal aqoonta dhinaca xoolaha ad u leedahay magacaygu waa doctor cabdideeq maxamuud yuusuf waxaan ahay dhakhtar xoolaha oo ka baxay jaamacadda guunka ee makerere university ee waddanka uganda ku taala haddana waxaa wax ka dhigaa kuliyadda xoolaha ee sheekh marka arrinta ugu muhiimsana iminka taallaa waxa weeye dooda xoolaha horta soomaalidu marka hore lafdawar bay ahayd xooluhu ilaa beriyihii hore muddadii intii la yaqaanay ummadda soomaaliyeedba xoolu waxay u ahaayeen lafdawar laakiin arrinta maanta jirta waxaweye berigii hore xooluhu waxay haysteen dhul badan oo aan markaasi la burburin waxay haysteen dad kooban waxay haysteen cimilo joogta ah oo markaas dhul iyo maaragtay isdaba socda dhayr isdaba socda oo markaas roobabku ay dhihi jireen laakiin muddadii dambe waxaa yimid waa ta koowaad hor dadku waa bateen waa ta labaade tiradii xooluhu dhulkii wuu sustain garayn kari waayo waayo waxaa dhacday markay dadkii barteen cimiladii way isbedeshay oo iminka gu la filayo ma jiro waxaa laga yaabaa sanadkan inaan gu jirin ka dambe inaan deyr jirin marka cimilada saadaashii cimiladu way isbedeshay waan gartay waxaa kaloo isbedelay markaa deegaankii saddexdaasi markay isu isugu yimaadeen waxay noqotay tiradii xooluhu markaa in aanay tirada xoolaha iyo markaa deegaanka soo baxaya aanay isqaadi karin waan garta waan kugu soo noqon doonaa doctor cabdideeq oo meelaha kolba su-aalaan kaa weydiin doonaa laakiin cumar baan ku noqon doonaa cumar oo markaad eegtid bal sidan uu sheegay doctor cabdideeq oo kale isbeddelkan cimilada ee ku yimi dhulkii daaqsinta laftigiisu saameyn ma ku yeelanaya xoolihii waa run marka hore waa salaamaya doctorka waa run runtii isbeddelka wax weyn buu ku yeelanayaa waayo sidoo hadda uu doctorku u sheegay cabdideeq waa isbedelka dhacayo oo cimilada ama isbedelka xiliyada waa waa arrimaha koowaad waxa kale oo iyaduna jirta oo runtii isbedel ku yeelanaya oo aan filayo inay soo socoto barnaamijyada aan ka hadli doono laakiin aan sii horumarinayo waxa weeyaan dadku waxaa la rabaa ama dadka aqoon-yahanada ah oo bartay maaragtay xoolaha ama dadka mas-uuliyiinta ah in ay la socodka ama xilliyada isbedelaya ay la socdaan ama xilli hore ay kasoo diyaashaan in ay dadka ay ku baraarujiyaan masalan hadda gugi oo kale wuu dib dhacaya ama waxa moodaa inuu dabayaaqo yahay wax ay ku talagaleen dadkii xoola xoola dhaqatada ahaa oon ka ahayn inay qayliyaan oo ay ka qayliyaan in xoolihii waxay daaqaan aanay haysan ama wax ay maaragtay ama biyo la-aan maahana ma ay jirto marka in laftigeeda laga diyaasho oo barnaamijyo ay jiraan xilli hore lagu talagalo oo sidaan hadda aanu la socono cimiladu inay isbedeleysa adduunka o dhanna cimiladu waa isbedeleysaa marka inagana saamayn bayna ku yeelatay weyn oo runtii ay ku leedahay iminka xoolaha mid ka mid horta dhegeystayaashaan siin doonaa oo magaalada hargeysa inaga soo diray bal magacaaga magacayga waa jiraale ibraahim maxamed oo jooga magaalada hargeysa waxaan wadahadsan jiray idaacadda v o eda iyo khabiirka inala qayb qaadanaya ee doodan waxaan weydiin lahaa su-aal ah waa la ogyahay in roobku yaraaday xoolina ay runtii sii bateen abaara fara badan wadanka kusoo noqnoqonayaan sidee looga hortegi karaa oo wacyigelin loo siin karaa dadkii ku noqda miyiga inay uga faa'idaystaan biyaha waxaa la ogyahay in ay gaadiidku meelo khaldan iska maraan oo biyi aan loogu dadka aanay gaadhin waan gartay n codkiisoo aad bareen telefoonka aad u yar litadaan kugu celiyo n abaarihii mar kastaba waxay noqotay arrin caadiya inay soo noqnoqdaan oo tusaale ahaan ay dhacaan marka dadkan reer guuraha laftigooda sidee baa loo dareensiin karaa isbeddelkan cimilada ku yimi iyo waayahan kala duwan ee khatarta ku ah jiritaankooda xagga nolosha ku tiirsanaanta xoolaha
marka hore dhegeysto waa mahadsan yahay ismaaciil waxaan arkaa inay tahay arrintan laga hortay horta wacyigelin badan in la helo oo dadka aqoonta u leh ama dadka maamulada madaxda ka ah wasaaradaha ay khuseeyaan hawshaani inay wacyigelin wada siiyaan dadka reer guraaga ah ka labaad waa in lagu wacyigeliyaa in la sameeyo in horta la xiro biyaha dadku waxay ka cawdaan biyo la-aan waxaana laga yaabaa in wooxooyinka qaybtooda ama meelaha maaragtay wooxooyinka ama dhulka xooladaaqeenka ay biyo fara badan ay maraan oo aada looga cawdo mararka qaybtood in biyihii ay ka farabateen ama ay waxyeelo u geystaan xoolihii waa in biyo xireenada dadka la baraa oo biyaha in la ceshado waa in dadka lagu baraarujiyaa inay kayd ay samaystaan sida cawska oo kale dooxooyinka aada uga baxaa waxaan ognahay xilliyada ay abaaru dhacaan waxa xoolaha ku dhacaya in markii biyaha la siiyo xooluhu way ka bartinayaan leanna waxaa keenaya neefkii aan waxba dhulkii ka goosan karin biyo loo dhaaminaya biyo dhaan unbaa lagu dhawaaqaa inta badan marka biyo dhaanki inay wada socdaan biyo in la ceshado iyo in daadkii ama cawskii inay la haraan dadkii reer guraaga la baro inay kaydsadaan marka labada arrimood baa lagu hortegi karaa baan qabaa arrimahan abaaraha waan gartay dhegeysto kalaan haatanna siin doonaa bal magacaaga adoo ku bilaabaya
magacaygu waa michael jibriil walaal waxaan joogaa colombus ismaaciil oo ku salaamaya iyo martida barnaamijka walaal waxaan arrintan topican jeclaa inaan weydiiyo bal waxaanu ognahay in dadkii ay magaalooyinka kusoo badanayaan islamarkaana dhulkii miyiga ay ka jirto xaalufin baan oo oo xagga deegaanka ah labadaa arrin oo isbiirsaday saamayn intaa leeg bay ku yeelan karaan xoolaha iyo iyo iyo waxtarkooda intaasaan jeclaa inaan weydiiyo waan gartay doctor cabdeeq baan jeclahay inaan su-aasha laftigeeda weydiiyo inankaa waxaan doonaya inaan hal qodob horta halkaa ku yaro daro horta xaalufin keliya deegaan keliya ma ahayn waa maxay dhibaatooyinka wax soo saarka xoolaha haysta oo dhan maxay yihiin horta marka lasoo koobo waxay noqonayaan kow horta siyaasad cad oo laga leeyahay in lagu horumariyo wax soo saarka xoolo ma jirto waawan laba ma jirto private sectorkii ama dadkii ganacsatada ahaa ee lacagta ilaahay siiyey ma doonayaan inay investment ku sameeyaan oo ay maalgashi ku sameeyaan macnaha qaybtii xoolaha oo ay maaragtay xoolii magarasa iyadana ay maalgashi sameeyaan waa laba ma saddexaadna ma jirto dhulkii dadka ilaahay siiyey lama kala calaamadin oo maanta qof waliba cid meel buu maaragtay goostay taasina waa qodob kale qodobka afraado wuxuu noqonayaa ma jirto dawladahan ama somalilan ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato ma jirto mid naba umay aloog bajedkii loogu talagalay ama bajedkii ku habboonaan lahaa xoolaha in lagu horumariyo may maaragtay u qorshaynin waxaa kale oo markaa iyana soo raacda in dadkii xoolaha ka shaqayn lahaa horumarin lahaa waxtarkooda siyaabin lahaa oo markaa ku Waan yar gartay.
professionalistki ama dadkii trainingka qabay oo ku yar markii intaasoo dhan ay timid waxay horta markaas imanaya dhibaatooyinka xoolaha wax soo saarkooda inay hoos u dhacaan oo dhan markaas yimi horta waan gartay en cumar baan halkaa su-aal ka weydiin lahaa en cumarow bal waxaad ii sheegtaa sidee baa x- nidaamkan hore xoolaha loo dhaqdo en loo tayan karaa waxaynu ognahay dunida in mar kastaba la horumariyo nidaamka xoolaha loo dhaqo ismaaciil waa mahadsan tahay horta een, waxaan rabaa inaan doctor cabdideeq u sheego een, anagu runtii een, anigu ka ganacsade ahaan iyo maaragtay khibradda aan xoolaha u leeyahay iminka waxaan wadnaa maalgelin eh, tii u horreysay oo soomaaliya laga sameeyo een, barnaamij waxaan wadnaa ballaaran oo muddo socday een, oo aan xoolaha rabno inaan farm baanu wadnaa oo nidaal farm la yidhaahdo aan ka wadno puntland een, barnaamijka dhulka soomaaliya iyo somaliland oo dhan waxaan rabnaa inaan ku fidino haddii ilaahidno ama ay dadku kaba kuba daydaan oo ay ka qaataan in em, horumarka noocaas ah la sameeyo barnaamijkaasi wuxuu ka kooban yahay qaybo badan waxa weeyaan naaxintii xoo- marka ugu horeysa cawskii xoolaha oo nafaqada lahaa in la beero em, xoolihii in la naaxiyo oo miisaankooda kor loo qaado em, in xoolaha laftigooda sidii loo tarmin lahaa laga qayb qaato oo isbedel lagu sameeyo qaabka hadda loo dhaqo waayo xoolaheena hadda waxaa ku dhacda markii em, baadiyaha laga soo gado em, baadiyo badanaaba xoolaheena waxay u barteen een, inay dhul iska furan socdaan oo ay un laakiin markii la keeno maxjarada oo kale cid ayaa ku dhacda ah miisaankooda inuu hoos u dhaco sababtoo ah xoolahan in meel lagu oodo oo lagu celiyo lama barin Een, marka waxaan rabnaa qaabka in la bedelo oo xoolaha marka horeba lagu soo ba- eh, tababaro in een, faamamka inta lagu soo eh, dhaqo markaas si ay u sahlanaato in miisaankooda uu kordho intay sugayaan dhoobka marka arrintaa horumar baan ku wadnaa ballaaran runtii Een, eh, waxaana filayaa ismaaciil su-aasha aad weydiisay laftigeedu way een, arrintan way buuxinaysaa oo isbedelka xoolaha soomaalidu u baahan yahay annagu iminka waan bilownay waxaana rabnaa inaanu geyga soomaaliya oo dhan ku fidino haddii ilaahay marka anigoo cabdideeq ku noqon doona lakiin adiga haddaan su-aalku weydiiyo ah waynu ognahay dabcan soomaalida nolosheedu aad bay ugu tiirsan tahay xoolaha dhinacan dhoofka xoolaha xoolo intee la eg ayaa suuqyada dibadda aada bal markaad eegtay ama dadkan reer ay aadaana sidee bay xoolaha soomaalida uga faa'idaystaan Een, walaa xoolaha horta een, xiliyo muusinayda xiliyada waxay dhoofaan munaasabadaha sida eh, ramadaanka iyo ay u badan yihiin xajka Een, laakiin xilliga sanadkao dhan haddana way dhoofaan marka runtii xooluhu een, tira ahaan waxay ku xiran tahay waan filayaa horta ma jiro siyaasad gudo iyo mid dabadeed oo xoolaha soomaaliya loo dejiyo ma jirto arrintaa waan waan aad baan ugu waafaqsanahay doctoorka Een, ma jirto marka hore in xoolaha laga fikiro tirada xoolo tira tira leh oo tayaysan oo lambar leh inay soo baxaan marka dambena ma jiro suuq habaysan oo lagu xisaabtamo sida xajka oo kale niman baa iska yimaada masalan caraba kadibna waxay qaataan tiro xoolaad aan cayinayn sanad walba masalan waxaa laga yaabaa inay dekadaha u badan oo xooluhu ka dhoofaan sida berbere iyo boosaaso ee laga yaabo berbere inay xoolo badan ka qaataan laga yaabo boosaaso inay xoolo ka qaataan in marka ma laakiin tiro la dhehi karo tiradaas baa dhoofta oo oo cilmiyeysan ma jirto oo runtii lambaraysan oo la ogaan karo marka taas waxaan odhan lahaa in ganacsatada soomaalida iyo een, eh, dowladaha masalan een, arrintaas eh, xukuumadaha ku shaqo leh oo masalan eh, soomaaliya een, puntland iyo somaliland intaba inay sameeyaan in ay si maaragtay maadaama ay lafqabartii een, dhaqaalaheena ay tahay inay si cilmiyeysan ay wasaaradaha ku shaqada leh ay u horumariyaan oo markaa tira wada socota midda suuqa aadaysa iyo midda soo baxaysa ay wada socdaan laakiin iminka ismaaciil oo nasiib daro cid jawaab ka bixin kartaa ma jirto tiro cilmiyeysan oo soo baxda iyo mid cilmiyeysan oo u dhoofta suuqyo la ogyahay dee un waa kaa iska dhihi karaa imaaraad iyo sacuudiga iyo cumaan iyo wadamada waa tirin karaa laakiin wax cilmiyeysan oo maaragtay waan la gartay dhihi karo waa wax maaragtay een, marketing ama suuq dhab ah ma jirto waan gartay doctor cabdideeq waxaan jeclaan lahaa adiga inaan ku weydiiyo ah, dhinaca aqoonta xoolaha iyo xanaanadoodaad soo baratay dugsigiina igad ayaa gacanta ku haysta sheekh ee dhinaca xanaanada xoolahaada iminkana macallinka tahay sidee baa uga faa'iidaystaan wadamada kale xoolaha soomaalida haddeer ii- xog ma ka haysta arrinta walaal horta xoolaha siyaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa Een, guud ahaan neefka markaad eegto boqolkiiba boqol wa- wa- waa faa'iido neefka guud ahaan ilaa haragiisa markaad ka soo bilowdo ood hilibkiisa ku darto ood laftiisa tiraahdo ood subagiisa eegto ood dhi- dhiiggiisa eegto oo aad xitaa uuskiisa u tagto dhammaantii horta waa laga wada faa'iidaysan karaa marka caanaha keliya oo product ka mid ah waxyaabaha neefku soo saaro ayaa waxaa looga faa'iidaysanayaa siyaabo badan tusaale ahaan caanaha haddii la horumariyo waxoogay oo process yar la qaatiyo waxaa laga dhigi karaa yogurt caana fadhi bay mala idhahdo soomaalida marka maanta haddaad suuqyada soomaalida tagto wax caana fadhi la helaa kama helayso tusaalaha ama wuu yar yahay haddaad ka helayso waxaa laga samayn karaa cheese ayaa laga samayn karaa waxaa kaloo laga samayn karaa skimid milkga aad aragtay ama powdered milk baa laga samayn karaa waxaa kaloo laga samayn karaa caanahan maraaciga aad aragto oo temperature aada u sarreeya inta la mariyo markaas magarasa iyagana la package karayo marka horta siyaabo badan ayaa looga faaidsanaya laakiin hal meel baan doonaya bal horta soomaalida inaan tuso aan uga faaidaysto barnaamijkan horta marka la leeyahay neef baa la tayeynayaa wax soo saarkiisa maxaa loo jeeda tusaale ahaan neefka soomaaliga ah ee ee ee maaragtay iminka neefka soomaaliga maanta waxa uu soo saaraa sanadkii iminka bilood ayuu caana dhiiqaa waxaa laga yaabaa haddii iminka uu dhalo neef saci waxaa laga yaabaa saddex bilood inuu maaragtay caana dhiiqo dabadeetana markaa uu maaragtay uu guro haddaba maxaa laga rabaa neefka saca ee yurub jooga ama waduunyadu jooga maxaa condition u ah bal intaasa horta markaa xasuusin lahasoon markaas aan bulshada marka intaan xasuusino waxaan isbadba dhigaynaa waxaan haysano waxaa laga rabaa neefka loodaa ko horta inuu sanad walba dhalo waa shuruud marka laleeya neefkaasi waa successful ama production kasoo sare waxaa laga rabaa ko inuu sanad walba dhalo waxaa kaloo laga rabaa inuu sanad kasta sagaal bilood caanaha laga maalo soo laba maaha waxaa laga rabaa neefku marka uu lixdan cisho ka joogo umushii ama markuu dhalay neefkii hore lixdan cisho dabadeed inuu haddana ilmo kala qaado markaas neefka caynkaasa weeye neefka targetkiisu yahay macnaa sanad kasta xoogsiinayaa neef kale isla markaana sagaal bilood ayaad neefkaa maalaysaa sanadkii ka waran faa'iidada markaa ku jiri karta maanta markaa markaad eegto neefka soomaaliga intaa ma sameeya marka waxaan odhan laha halkaa rugta halkaan u soconaa waan gartay su-aashaa laftigeedaan weydiinayaa bal cumar cumar oo inagu gabagabadii barnaamijkeena joognaa waad maqlaysay doctor cabdeeq oo kale isaguna su-aalbu halkaa inagoo dhegeystayaasha wakti badan aynaan u helayn laakiin sidee baa loo tayin karaa neefka soomaaliga ah oo baahidaa laga doonayo loo gaadhsiin karaa wallahi neefka waxa waxaan qabaa hadda cabdide doctor cabdeeq intuu sharaxay oo runtii uu iminka ka hadlay waa intaasun inkastoo lo-da uu xooga saaray laakiin neef kasta ama lo ha noqdo soomaalidu saan ognahay xoolaha dhulka qaybtiisa weliba waxaad moodaa dhaqashada lo-da inay aada ugu yar tahay laakiin waxaa laga wada qaadan karaa tusaale ahaan in neef kasta sidaa loo horumariyo waayo neefku ama ha noqdo ama ida ha noqdo ama ari ha noqdo ama ha noqdo maaragtay geel hore marka ama caanaha marka laga hadlayo hadda sheerku xooga saaray dhinaca ka faa'iidaysiga caanaha iyo taranta neefka oo dhalmadii ah marka dabcan qaabkan isbedelka loo sameynayo horta neefka waa la nafaqeeyo oo waxaa ka horeysa neef dee marna lix biloodna abaar iyo oon ku jira oo marba dhinac loo wado waxaan filayaa caano iyo iyo iyo iyo horumar midna lagama sameyn karo iyo iyo inuu in maaragtay control qaabka dhalmadiisa hadda waxaa laga inuu neefku dhalo iyo in caanihiisa la tayeeyo oo caano badan oo deeqo saddex bilood afar bilood marka anigu waxaan oran lahaa xooluhu waxay u baahan yihiin dadka wacyigelin badan waayo dadka iminka aan ka hadlaynaa oo u badan waa dadka reer guuraaga ah marka dad reer guuraaga waxay u baahan yihiin inay wacyigelin badan helaan iminka waxaan ognahay wasaaradaha arrintaa ku shaqale oo inay talaalka xooga saaraan way fiican tahay in cudurrada lala dagaalamo oo tallaalka iyo maaragtay xanuunada laakiin waa in lagu daraa in wacyigelin badan ay helaan dadka reer guuraaga ah oo sida adduunka loo dhaqdo oo australia iyo niwzealand iyo islaanda iyo wadamada xoolaha dhaqdaa si ay u dhaqdaan ama u nafaqeeyaan ama yurub naftigeeda holland oo kale oo caanku ah looda
aad umahadsinta adigii dr cabdiqmar guud ahaanba dhegaystayaal inta waxaa inaga xubinteenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa doctor cabdideeq maxamuud yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha ee dugsiga sheekh iyo sidoo kale cumar ismaaciil waaberi oo madax u ah shirkadda somaali lifestock taliyintiin barnaamijkaas la mida ku kulmin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta halkaad nagala socoteenna waa voice of america
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciidamada qaybta afraad ee amisom ee ka socda dalka jabuuti ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada jalalaqsi oo ay kala wareegeen ciidamada burundi oo loo xilsaaray howlo kale oo ka dhana al-shabaab gaar ahaan deegaanada xeebta haddaba arrintan iyo weerarada al-shabaab ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada amisom ayaa cabdiraxmaan xuseen furrow ka waraystay taliyaha ciidamada amisom ee qaybta afraad korneyl cabdiraxmaan cabdi dhambiil sidaad kulley u egtihiinba ciidamada afraad hawshoodii loogu talagalay way ku jiraan bariya ahaato galbeed ha ahaato in noogu dambaysa waxay ahayd inaan ciidankii burundi ku bedilo ee jalalaqsi jooga oon la wareyno waan la wareynay burundina hawshiia iminka sii wadaysaa oo dhanka cadcadka soo baxay isku sii labin doonaan wan gartay in corneyla bal maxaa hadda keenay isbeddelka ciidamada burundi oo hadda ciidamada jabuuti halkaasi geeyay isbedelka ay ku qorsheysan buu ahaa magaalada jalala waxay taa gobol sectoorka afraad burundina waxay mas-uul ka tahay sectoorka shanaad tiradii ciidanka jabuuti oo yaray daraaddeed ayaa laga leeyahay sii qabta inta ciidanka jabuuti imanayo sidaa daraadeed beed waxaa iminka ay u guureen ugu noqdeen hadow sidaynu ognahay muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyada al-shabaab waxay weerar ku qaaday saldhigyada iyo goobaha ay fadhiyaan ciidamada aamusan gaar ahaan ciidamada burundi iyo ciidamada uganda halkaasina khasaaro weyn bay ciidamada u geysteen oo dhimasho fara badan waa la sheegayay idinku arrintaasoo kale cabsi ma ka qabtaan oo wax walbaharama idinku haysaa tallaabada ay muddooyinkan u dambeeyey la soo baxeen maleeshiyada al-shabaab wallahi tallaabooyinka waan maqalay telefishinadana waan ka daawanay laakiin wax weli wada ay nagu darisha anaga ma jiro taasoo ah ciidanka hadday soo dhaweysaan shicirki oo shicirku ay ku aaminaan wax lasoo dhexgeli kara ma jirto annagu shicirkii baan isku nabadnahay isku downahay isku afnahay iskuna dhex jirnaa marka duumaalaysa aynkaa waxba ay karaya ma laakiin mararka qaarkood corneyl waxaa la sheegaa inay dhacdo tiradiinoo yar oo sidaad adiguba aad sheegaysay ciidamada jabuuti ka socda in goobaha ahaa ay inta la qabsada laga soo laabto ciidamadiinuna ay baaqi ku noqon waayaan shacabkiina ay dhibaato u timaado dee maleeshiyada al-shabaab ee duurka ku jirta intay magaalada kusoo laabtaan ay dadka dhibaato gaarsiiyaan taas walbahaar idinkuma haysa miya kor bay dhacday waa runtaa ciidanka yaa misraacan halgan tagnay ahayd hortay ka soo baxeen tirada aan kula soconay tira aan ku joogi kari maaha ma ahayn waan ka soo laabanay waa run anigii kana sheegay adeecadaha wuxuu maanta ka dambaysa waxaan meel ku taganay waa wax isku filan wax iska caabin kara
in taliya maxaa hortaagan inaad go-doonka saaran magaalada buulo barde aad markaasi meesha ka saartaan ood samaysaan isku socod wanaagsan oo shacabku ay dareemaan in nabadgelyadii ay soo wanaagsananayso islamarkaana ay noqdaan dad dee dab kala qaata maxaa hortaagan iminka sida magaalada buulo burde go-doonkii la sheegayay ma aha dariiqa buulo burdiye jowhar isku helay caadi ahaan baa loo maraa waa uu furan yahay waa loo soo maraana waxaa loo hadha inta udhaxaysa buulo burde iyo iyo baladiweyn
korneel cabdiraxmaan cabdi dhambiil ayuu ahaa taliyaha ciidamada amisom ee qeybta afraad oo khadka taleefonka ugu waramayey cabdiraxmaan xuseen fure
haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax aliidaaja waa kan
waa v o a dii af soomaaliga iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal dhaqanka soomaalida ee darfaha ballaarani wuxuu xididdo ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan hadday xoola raacato ahayd hadday beerey ahayd hadday kalluunsato ahayd iyo hadday xijiyaysato ahaydba waxay lahayd hiddo ka dhaxeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo haddiise tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abbaaro hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xidhiirka bulshada degaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miilaysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu og yahay da'yartuna ay malayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu howl fudud ma aha waxayna sii darayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka ah mooyee waa hadday aaran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen sidaca uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mida baadidoonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaalo kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaanoo aroorada uu midba waddo ku fulaayo ayay qaybi ka raacdaa adhiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca adyo qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hasha sidkoodii go'ay ayaa fool taga oo sidaasna waa lagu waayaa geerar badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foofgeeyaa markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baalqab qooqan baa geel aan koodii ahayn la carraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadiqaris iyo baarqabaalow baadida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhaxeeye haddiise sidaas lagu heli waayo baharse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku jirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacaraya mahmaahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyn tahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raab joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xooreyaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii ila baadi doonoo male igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga lumay iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meelhebla ka lumay inuu meelheblo ama meelhebla ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo ororod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geel lagu shiirsan yahay oo xaajo lagu haysto ama lagu allabaryaayo halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo tilmaamo neefka kaa maqan markii lagu yidhaahdana intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumaddeeda ama muuqaalka kuruskeeda ama saddexdaba intuu israaciyo ayuu iska fadhiistaa markaas baa xalaal quutihii neefkaasi uu xoolihiisa ku jiray oo geedka wax ka fadhiyey ku yabo ahaa isla markaasna ku ballan qaadaa inuu maalin hebla isla madashaa keeni doono sidaas markuu yeelana baadifad baa la siiyaa weliba ducana waa loogu daraa ninkaas xaaraan madaaraha ah waxaa labeeya mid kale oo baadi qaris ah waa ninka markii ay xoolaha dadow mooradiisa soo galaan booliyada oo haddiiba ku tashada inuu yeesho waa mulfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markiiba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxeeyo ayuu u dhigaa meel fogaan badanoo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reero kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay ninka baadida ku raab joogaa hadduu gabay yaqaan isaga ayuu kaashadaa madashii uu ka baafinayaba wuxuu ka tiriyaa tixa uu ugu ducaynayo xoolaha ka maqan kii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo geliya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaarayo baadidiisu qofka ay xiladiisa ku jirto amaba meel ku og oo ka qariya hasha ama halaha ka maqan kolkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdubillaysto soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wada uu ku dhici doono habaar u eg labadii meelis ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku odhan jiray ninkan baytina iga qarsha oo ba'e aan ii sheegin ilaahuw budaha nuur iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo geeraara uu eebbaweyne ku baryaayo kagana duraamanaayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinsho ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigalayaxna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo ugu lahaa ayaa jeel ka baxsaday markaas buu baadidoonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaalmaha isku dirka ah ee uu ku raad joogaa aanay booli ku soo gelin duulaanna uusan ku soo helin oo isagu baarqabkii dhalay u hayey sankoodana axasha ka duugay wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas maqan ee buntuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subax ayaan hooyadood beeciyoo gada ee anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhaleen intaas markuu yidhaahdo ayuu dhex gelinayaa tuduc uu ku haaraamayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa baryo aad ah oo kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burgo wiiladaa iga layaacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koonfur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayoo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhaan garan burdahan ku raadgoobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aankiiyo wardigu igama baaqdaane waxaan baragga diinka u akhriyi bayrahayay mudane ilaahayga baariga ah baa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryaba kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebbo cidmo
axmed faarax cali raaja aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha barnaamijkaas oo kale waxaad dhegeysan doontaan maalinta arbacada haddii eebba idmo halkaad kala socoteenna waa voice of america
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal haddaba intii inooga dhiman qadarka daqada idaacadda inooga dhiman kusoo dhowaada heestan dabaxsan waa daawud cali masxaf iyo faaduma maandeq
codkaasi dabacsan ee aad ku macaanee faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo fanaanka daa'uud cali masxaf heesta daalo ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii cawaysnimaoodin kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alled waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.